بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد ولا ليال وحنوب اللسنين مجلس لبات سلسلة تحنا هيد كساب سنيد axkaamta iyo sifaadka gabadha muslimaddii ay leedahay innagoo majliskii hore soo qaadannay khamiista khamiisteedii maantana waxaan u ballansannahay insha allah in sheekhayna sheekh axmediid xafidahu allahu tacaala uu inooga sii wado majliskii labaad halkiisa majliska labaad oo ku saabsan sidaad ku aragteen iclaanaadka inta faraha badan lagu soo jelshiyey masaajidada iyo maraakiista cilmiga ah ukhtaah ikhtaari bayna alamrayn ima alxijaab aw innaar oo aynu uga fadhino sheekhayna sheekh axmediid inuu mawduucaas inoo balballaadhiyo oo baahi aad iyo aad u fara badan loo qabay haddana isaan kusoo dhawaynayaa falyatafadal mashkuuran maajuura
bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd akhawaatii fi illaah sidaa akhuuna xamsa uu tilmaamay waa majliskeenii labaad ee ka mid ahaa majaalistii sifaatu lmar'ati almuslima sifaadka iyo tilmaamaha ay leedahay gabadha muslimadda ah waayo marka la idhaa almar'atu lmuslima haweenka kale waa ka duwan tahay sifaad iyo dhaqan ayay leedahay lagu yaqaan waxaa majliskeennan maanta uu yahay sifada ugu muhiimsan ee haweenayda muslimadii ay dumarka kale kaga soocan tahay waa alxijaabu sharci waa inay haweenayda muslimadii xijaabato oo jilbaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala haweenka muslimaadka ah uu kitaabkiisa ku amray inay sidiisa u qaadato waa sifatun muhima min sifaati lmuslima waa tilmaan aad iyo aad muhiim u ah oo ka mid a tilmaamaha la doonayo haweenayda muslimadda in laga helo waxaynu ciwaanka darsigeennan ka dhignay ukhtaahu ikhtaari bayna amrayn ima alxijaab aw innaar walaashayda muslimadaay waxaad kala doorataa laba arrimood ima alxijaab inaad xijaabato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa aad ku toosnaato iyo inaad ka baydho oo huga islaamiga lagugu taag waayo oo markaa hantidaadu ay noqoto hoyga naareed ciyaadan billaah waxaynu sidaa u nidhi waayo waxa naar lagu galaa waa ilaahay tabaaraka wa tacaala amarkiisa in la diido oo muxaramaadka lagu dhaco inaad xijaabka islaamiga a qaadato oo jalaabiibta aad jidhkaaga huwiso waxa weeye amar ilaahay subxaanahu wa tacaala bixiyey maaha sunne balse waa waajib ilaahay subxaanahu wa tacaala dushaada saaray sida salaada laguugu waajibiyey ee haddaad la iman weydo cuquubiya cadaabaad ugu mudanayso sida soomka laguugu waajibiyey sida cibaadaadka iyo acmaasha kale waajibaadka a laguu saaray ayaa gabadha muslimada gaar ahaan waxaa loo saaray oo waajib ku ah inay jalaabiibtaa qaadato oo jidhkeeda sharafta leh ajaanibta ay ka qariso oo ay ka asturto ragga walaalayaal waxay markaa noqonaysaa haweenayda amarkaa diidee ku gacan saydha ee quruxduu rabbi siiye bannaanka soo dhigta ee diidda huga islaamiga a jidhkeeda inay ku qariso hantideedu waxay noqonaysaa oo arrintaasi ay dhaxal siinaysaa inuu rabbi subxaanahu wa tacaala arrinta noocaasa ku ciqaabo oo cadaab ay ku mudato haddaba ukhtil muslima labadaasi ma wax laysku doorsan karaa adoo awoodaya maanta inaad jalaabiib iyo jidhkaaga waxa weeyaan xijaabka islaamiga intaad goosato jidhkaaga adoo asturi karaya maxaad jahanamo ugu bandhigi cadaab iyo cuquubo aanad awood iyo itaal u hayn maxaad naftaada ugu sababaysaa adoo awoodi kara inaad waxa weeyaan jidhkaaga asturto oo aad xijaabka qaadato waa fardu cayn waayo furuuda waxa weeyaan islaamku labay u qaybsamaan fardu kifaaya iyo fardu cayn waxaa fardu kifaaya la yidhaha waajibaadka cumuumul umma ummadda guud ahaan u saaran ee haddii barhkeed ay la yimaadaan oo ay ku filaadaan intii kale waajibku uu ka dhacaayo laakiin fardu cayn waxa la yidhaa waxa ruux walba gaar ahaantiisa looga rabo ee aan ruuxna loogu cudurdaarayn inuu ka tago haddaba ukhti lmuslima waxaad ogaataa jilbaabka inaad qaadato oo jidhkaaga aad asturtaa waa fardu cayn calaa kulli mu'minatin wa muslima haweenay kastoo muslimada oo rabbi iyo rasuulkeedaba rumaysay fardu cayn buu ku yahay jidhkeeda inay asturto walaalayaal haddaynu mawduuca hoos ugu dhaadhacno waxaynu awalan wax ka tilmaamaynaa adilada adilatu wujuubi alxijaab asharci adilada tusinaaya inuu waajib yahay xijaabka sharciga ah in la qaato daliilada tusinaaya ee kitaabka iyo sunnada ku yaala ayaynu wax ka soo qaadan doonaa qaala allahu subxaanahu wa tacaala يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما إلهي سبحانه وتعالى وحويله يا أيها النبي نبي الله nebi muxamed ayaa loo yeedhayaa oo loo dhawaaqayaa allah waxau yidhi nebi allow qul liaswaajik haweenkaaga waxaad ku tidhaahdaa wa banaatik hablahaaga waxaad ku tidhaahdaa wa nisaa'i almu'miniin iyo haweenka mu'miniintoo dhan waxaad ku tidhaahdaa maxay yudniina calayhinna min jalaabiibihin waxaad ku tidhaa oo aad amartaa inay huwiyaan oo jidhkooda jalaabiibta ay ku asturaan dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn rabbi waxau yidhi arrinkaas oo inay jalaabiibtaa qaataan oo jidhkooda ay huwiyaan ayaa ugu dhow in la garto inay yihiin haween mu'minaad oo dhowrsoon oo falaa yu'dayn aan la dhibaatayn ilaahay waxa uu ku gebagabeeyey wakaana allahu gafuuran raxiima ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ahaaday yahayna ahaana doonaa weligiina uu ku tilmaaman yahay mid dembi dhaafis badan oo waxa weeyaan addoommadiisa kuwa u toobadkeena u dembi dhaafa una naxariista ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ahaaday walaalayaal haadihi laaya nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu yidhi amarka waxaad ka bilowdaa haweenkaaga iyo hablahaaga waayo waajibka ugu horeeya gurigaaga dhexdiisa ayuu ka bilaabmayaa haweenkaaga daahirka ah ee ummahaatu lmu'miniin hablahaaga sharafta badan iyaga amarka ka bilow waxaanaad ku xijisiisaa wa nisaa'i lmu'miniin haweenka mu'miniinta oo dhan ukhti lmuslima u fiirsa halkaa wa nisaa'i lmu'miniin waxaa soo gelaya haweenka mu'miniinta oo dhan ayaa halkaa soo gelaya waxaad ogaataa ayatuha alukhtu lmuslima haddii aad mu'mino tahay oo ilaah iyo rasuulkiisa aad rumaysay waxaad soo gelaysaa wa nisaa'i lmu'miniin halkaasaad ku jirtaa marka waxaa la yidhi adigoo waxa weeyaan reerkaaga ka bilaabaya dumarka mu'miniintana caam ahaan ugu sheegaya waxaad amartaa jalaabiibtaa jidhkooda inay huwiyaan oo ay ku asturaan markaasaa ilaahay wuxuu tilmaamay inay jalaabiibtaa qaataan oo jidhkooda asturaan inay ugu dhowdahay in la gartay inay dhowrsoo yihiin oon la dhibin waxaynu naqaanaa akhawaati fillaah haweenayda muslimaddaa ee jidhkeeda asturta ee jilbaabka sharcigaa qaadata halkaa markay marto kuwa qalbiga ka buka ee xumaantiiyo macaasidu ku jirto inta badan uma hunguroodaan oo lagama yaabo af iyo adintoona inay kula dhaqaaqaan laakiin gabadhu markay halkaa soo marto iyadoo jidhkeedii bannaanka yaallo iyadoo quruxdeedii muujisay oo aan qarin mid walba wuu hanqaltaagayaa waxaa laga yaabaa dadka xumaanta iyo fisqiga iyo dhaqan xumada waddada u taagan mid walba inuu af iyo adinba kula dhaqaaqo markaa xijaabka ukhtilmuslima waxa uu kuu yahay ximaaya ilaalin sharaftaaduu dhowrayaa wanaagaaguu ilaalinayaa yacni karaamadaad leedahay alla ku siiyey ayuu kuu dhowrayaa xijaabku ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda aakhirkeeda wuxuu ku tilmaamay inuu ilaahay ciddii hore u dembaabtay u dembi dhaafayo una naxariisanayo wa kaana allahu gafuuran raxiima halkaa waxaa ku jirta ciddii hore waxa weeyaan asturaadda iyo xijaabka uga gaabisay ee imika qaadanaysa inuu ilaahay tilmaamay inuu yahay hafuurun raxiim kii u dembi dhaafaya u naxariisanaya walaalayaal waxaan aniguna idin xasuusinayaa ukhtilmuslima haddaad hore u fudaysatay qaadashada xijaabka haddii hore quruxdaada iyo wanaagaaga aanad u qarin jirin oo aad u muujin jirtay maantaba toobadkeen oo ilaahay diintiisa ku toosnow waayo ilaahay wa kaana allaahu hafuuran raxiima ilaahay waa mid dembi dhaafis badan addoommadiisana u naxariista idan ilaahay waa kuu dembi dhaafayaa hore haddaad u dembaabtay oo waxa weeyi aanad xijaabka iyo jilbaabka hore u qaadan jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kaa dhaafayaa wixii hore walaalayaal waxa uu yidhi asheekh cabdiraxmaan naasir asicdi fii tafsiiri hadihi alaaya aayaddan markuu fasirayay wuxuu yidhi sheekhu hadihi alaaya allatii tusamaa aayat alxijaab waxa uu yidhi aayaddan suurat laxzaab ee yaa ayuha nabiyu qul liaswaajik ilaa aakhirkeeda waa aayadda loo yaqaano aayaddii xijaabka hiya alatii tusamaa aayat alxijaab waa aayadda loo yaqaano aayaddii xijaabka faamara allahu nabiyahu an ya'mura annisaaa cumuumaa waxa uu sheekhu yidhi ilaahay wuxuu amray inuu nebi muxamed waxa weeyaan haweenkii caam ahaan u amro wayabda'a bizawjaatihi wa banaatih isagoo ku bilaabaya haweenkiisa iyo hablihiisa liannahunna aakadu min hayrihinna waayo iyagu cid kale iyagaa uga awlaysan oo ka mudan in amarka la siiyo walianna alaamira ligayrihi yanbagii an yabda'a biahlihi qabla gayrihim waayo waxa habboon ruuxa cid kale amar siinaya ee wuxu sheegayaa inuu ka bilaabo ehelkiisa iyo ubadkiisa iyo ooridiisa intaanu cid kale gaadhin kama qaala tacaala siduu allahu yidhi subxaanah yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaraa waxau rabbi yidhi kuwa iimaanka laga helay ow naftiinna iyo ehelkiinaba ka badbaadiya naar naar ka badbaadiya ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu yidhi haadihi alaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu amarka ku bilaabay quu anfusakum yacni nafihiinna badbaadiya oo naftiinnii yacni ruuxa waxa ta ugu horraysa koobaad ay tahay inuu naftiisa badbaadiyo marka waxaa la yidhi quu anfusakum dabeed waxaa la raaciyey wa ahliikum eheladiinnana badbaadiya oo naar ka badbaadiya maxaa ilaahay markaa nebiga amray an yudniina calayhinna min jalaabiibihin inuu haweenkii muslimaadka caam ahaan iyo kuwiisaba ku yidhaahdo jidhkiinna jalaabiibta huwiya oo ku astura oo waxa weeyaan xijaabka qaata waxa uu sheekhu yidhi wahuna allaatii yakunna fowqa ahiyaabi min malxafatin wakhimaarin waridaa'in wanaxwi yacni jalaabiibtaa lays amray inay haweenka muslimaadku qaataan waxa weeyi waa maryaha ka sarreeya dharka caadigaee hoose ee dumarku ay hoosta ka xidhaan haddii shalmadii iyo diracii iyo malkhabadii iyo waxyaabihii la midka ahaa yacnii dharka hoosta laga xidho marada ka sarraysee dusha lagaga asturaayo ayaa jilbaab la yidhaah an yuqatiina biha wujuuhahunna wa suduurahun waxa uu sheekhu yidhi macnaha waxay ku qarinayaan wejiyadooda iyo laabahooda ayay jalaabiibtaas ku asturayaan oo ku qarinayaan haddaba hada aljilbaab waxay culimmadu ku fasireen inuu yahay dharka caadigaee haweenku ay hoosta ka xidhaan marada weyn ee dharkaa caadiga ah ka sarraysee dusha laga soo laga waxa weeyaan dusha lagaga asturaayo kaasaa jilbaab la yidhaah ee jilbaabku ma aha maryaha hoose iyo dharka hoose jilbaab lama yidhaah ee dharkan hoose marada ka sarraysa weeyaan jilbaabku waana maro jidhka dhammaan wada qarinaysa oon meel la ka tegayn sidaa darteed ayaa sheekhu lalbani kitaabkiisa jilbaab lmar'ati lmuslima safxada soddon iyo sideed markuu jilbaabka tilmaamaya waxa uu yidhi huwa almulaa'atu alatii taltaxifu bihi almar'atu fawqa hiyaabiha waxa jilbaabku yahay waxa uu yidhi waa marada yacni haweenaydu ay isku asturayso ee ka sarraysa dharkeeda caadigaa fawqa hiyaabiha yacni dharkeedan caadigee ay xidhan tahay marada ka sarraysee dusha ay iskaga asturayso ayaa jilbaab la yidhaa ibnu xasamna waxau yidhi calayhi raxmat ullah waljilbaabu fii lugati alcarab alatii khaaطabanaa biha rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam huwa maa gaطaa jamiica aljismi laa bacdah waxau yidhi jilbaabku luqada carbeed ee nebi muxamed inagula hadlay sala allahu alayhi wasalam waxa jilbaab la yidhaa maa qaطaa jamiica aljismi waxa jidhka dhammaantii wada qariya laa bacdahu barhkiisa aan qarin yacni waxa jidhkii asturaada ku caam yeelen kala reebin baa jilbaab laydhaa macnaha wuxuu tilmaamayaa jilbaab noqon maayo haddii jidhkii uu kala reebo oo badhna qarsoon yahay badhna muuqdo markaas jilbaabku waa kaas caam yeelaya jidhka dhammaantii ee aan waxba ka tegayn ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaad fara badan ayuu ku tilmaamay waajibnimada xijaabka iyo jilbaabka akhraja alimaamu abu daawuud fii sunanih min xadiidi umi salma radia allahu canha qaalat lamaa naزlat yudniina calayhina min jalaabiibihin haraja nisaء اlansaar kaana calىa ru'uusihina algirbaan min aلsakiina xadiidkaa umu salma ay warinayso waxay tidhi umu salma radia allahu canha markii ay soo degtay aayaddii allah uu yidhi yudniina calayhina min jalaabiibihin waa aayat lxijaab fii suurati اlaxzaab aayaddaa xijaabku markay soo degtay waxay tidhi umu salma kharaja nisaau lansaar haweenkii ansaareed dibadday u soo baxeen kaana calaa ru'uusihina algirbaan min asakiina iyadoo aad moodo madaxa intuu ka yaalay kaga taagan yihiin xasiloonaanta iyo deganaanshaha ibnu kaiir waxa uu ku siyaadiyey can ibni mascuud wa calayhina aksiyatun suudun yalbasnahaa iyaga oo yacni maryo ama jalaabiib madow waxa weeyaan xidhan macnuhu waxa uu yahay yacni wuxuu ugu shabahay iyadood moodo madaxa inuu tuka kaga taagan yahay waayo dee tukuhu waa madow maryaha iyo xijaabka ay xidheenna madow buu ahaa sidaasuu ugu shabahay sidaasi ayaa loogu shabahay yacni alghirbaan ama sidii wax tukayaal ay madaxa kaga taagan yihiin marka waxay tidhi haweenkii ansaareed iyagoo caynkaasa ayaa ay soo baxeen markay aayaddaasi soo degtay waxaa xadiidkani uu tilmaamayaa haweenkii hore ee ansaareed ee waxa weeyaan saxaabiyaadka ahaa siday ugu dhaganuglaayeen ilaahay awaamirtiisa siday diinta alle subxaanahu wa tacaala ugu dhaga fududaayeen sida marka amar la siiyo ay hore uga qaadan jireen ee aanay marnaba waxa weeyaan uga hor iman jirin waxaa kaloo iyaduna tilmaamaysa haweenkii hore siday ilaahay diintiisa ugu dhaganuglaayeen xadiidka imaamu lbukhaari saxiixiisa ku soo saaray caaishana radia allahu canha ay warinayso waxay tidhi yarxamu allahu nisaءa almuhaajiraati اluwal lama anzla allahu walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihin shaqaqna muruutahuna fakhtamarna biha waxay caaisha tidhi radia allahu canha ilaahay ha u naxariisto haweenkii muhaajiraadkee hore allah ha u naxariista bay tidhi waayo ilaahay markuu aayaddan xijaabka soo dejiyey aayaddaas aayatulxijaab markay soo degtay waxay tidhi intay maryahoodii iyo go-yaashay haysteen kala jeexjeexeen ayay isku qariyeen oo ay jidhkooda ku astureen yacni gooyaashii iyo marooyinkii u yaalay intay waxa weeyaan jeexjeexdeen ayay jalaabiib ka dhigteen oo jidhkoodii ku qariyeen walaalayaal waxay labadaa xadiisba tilmaamayaan haweenkii hore ansaar iyo muhaajiriinba sida ilaahay diintiisa ugu dhaganuglaayeen waxa haweenka muslimaadkana maanta looga fadhiyaa si ilaahay raalli ahaanshihiisa ay u helaan oo naar uga badbaadaan jannana ay ilaahay uga helaan inay u dhaganuglaadaan qaadashada jilbaabka oo jidhkooda ay qariyaan waxaa adilada tusinaysa jilbaabka iyo asturaadda waajibnimadeeda ka mida hadalku allah yidhi subxaanahu wa tacaala walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha waxau rabbi yidhi subxaanah walaa yubdiina ziinatahunna yaanay muujinin quruxdooda haweenku ilaa maa dahara minhaa wixii muuqda iyagoon u qastayn mooyaane yaanay iyagu u qasdin inay quruxdooda bannaanka soo dhigaan sida gadaal inoogu iman doonta xagga dambe culimmadu waa isku khilaafeen maxaa looga jeedaa ilaa maa dahara minha laakiin sida raajixa ibnu kathiir iyo cabdiraxmaan naasir asicdi iyo kayrkiiba ay ku fasireen waxa weeyi xagga dambena aynu ku tilmaami doono yacni wixii muuqda biduuni qasdin walaa tacamud iyadoon haweenaydu ula kicin oonay u qasdin oo yacni marada ama dabayshu hadday ka qaado ama dharkan ay xidhan tahay laftiisa muuqashada uu muuqanaayo ka daahiri hiyaab yacni waxa weeyaan dee dembi kuma laha laakiin quruxdeeda kale inay wada qariso waxaanay a'immadaasi tilmaameen haweenayda jidhkeedu dhammaantii inuu quruxdeeda ka mid yahay oo la rabo madax iyo mijaba inay wada qariso tin iyo cidhib oonay meelnaba muujin waxay yidhaahdaan waa min alqarni ila alqadam yacni xijaabku waa min alqarni ila alqadami yacni geeska ilaa gumadda macnaha madaxa halka u sarraysa laga bilaabo ilaa cagaha ama cidhibta halka u hoosaysa waa inuu wada caam yeelo oo meelna aanu dhaafin xijaabkii sharciga ah ee asalka ah kaasuu ahaa laakiin xijaabka maanta aakhiru zamaanku madax iyo mijaba meel walba waxbaa ka muuqda laakiin xijaabkii saxaabada iyo dumarkii alla yaqaanka ay qaadan jireen wuxuu ahaa kaa madax iyo mijo meelna aanay muuqan waxaa laga wariyey can caasim alaxwal qaala kunna nadkhulu calaa xafsa binti siriin caasim waxau yidhi xabsa binti siriin baanu u soo geli jirnay waqad jacalat aljilbaaba haakada watanaqabat bih waxau yidhi xabsa binti siriin baanu u soo geli jirnay iyadoo jilbaabkii yani isku wada qarisay ilaa madax iyo mijo macaindhaha iyo wejiga jilbaabkii iyadoo dam isku wada siisay ayaanu usoo geli jirnay fanaquulu lahaa raximaki illaah qaala allahu tacaala waalqawaacidu min annisaai alatii laa yarjuuna nikaaxa falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahun gayra mutabarijaatin biziinah waan yastacfifna khayrun lahun waxa uu yidhi markaa waxaanu ku odhan jirnay xabsaaye allah kuu naxariistee ilaahay wuxuu yidhi waalqawaacidu min annisaa haweenka kuwii guurka ka fadhiistay ee yacnii wakhti xilli da-a ama gabowa gaadhay allatii laa yarjuuna nikaaxa kuwaasoo guur iyo rag aanay raja ka hayn waa haweenkii gaboobee da'da ahaa ayaa alla waxa uu yidhi raxmadiisa ugu naxariisto uu yidhi falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahun dushooda dembi kama saara maryihii inay iska dhigaan macnaha waa jalaabiibtii inay iska dhigaan dembi kama saaro waa loo fasaxay marka macnaha in laga fudaydiyo haweenku markay gaboobaan ee ay gaadhaan da'daas rag iyo guur midna aanay rajo ka qabin marka waxay ku odhan jireen allaha kuu naxariistaa xabsaay xilligaasaad gaadho oo gabowbaad gaadhay wahuwa aljilbaab maryaha layska fudaydiyena dee waa jilbaabka qaala fataquulu lanaa ayu shayin bacda dalik wuxuu yidhi caasim waxay xabsi nagu odhan jirtay war aayadda dhammaystira maxaa ka dambeeya falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahun gayra mutabarijaatin biziina yacni inaan dembi ka saarayn jilbaabkii haweenku hadday iska dhigaan markay gaboobaan gartaye maxaa kasii dambeeya aayadda dhammaystira qaala fanaqulu fanaquulu wa an yastacfifna khayrun lahun waxa u ihi markaa waxaanu odhan jiray dee waxa ka dambaysa wa an yastacfifna khayrun lahun fataqulu huwa ihbaatu ljilbaab intaa dambe ayaa jilbaabka lagu sugay bay nagu odhan jirtay macnaha aayadda waxa ilaahay ku khatimay iyadoo loo fasaxay heerkaa markay gaadhaan iyo da'da inay jalaabiibta sare iska fudaydiyaan ayaa haddana rabbi waxa uu daba dhigay wa an yastacfifna khayrun lahunna laakiin inay dhowrsoonaadaan ayaa u khayr badan maxaa looga jeedaa dhowrsoonaanta inay jilbaabkooda iska wataan xataa iyagoo gaboobay taasaa usii khayr badan macnaha way u bannaan tahay oo waa iska dhigi karaan laakiin maxaa khayr badan wa an yastacfifna khayrun lahun maxay markaa xabsi odhan jirtay sidaa khayrka badan ayaan haddaba ku sugnaanayaa oo madax iyo mijo meelna iga muuqan mayso allahu akbar haweenkii hore da'da ahaa markay sidaa jalaabiibtooda ugu adkaayeen innaka shabadaheenna iyo dhallinyarteenniy waxa weeyaan hablaheenna yaryar talow siday ku yihiin ma loogu taag helayaa inay jilbaab qaataan madax iyo mijo ay ku qariyaan waxa weeyaan oo waajib ah inay taariikhda haweenkii hore akhriyaan oo diintooda u laabtaan oo ogaadaan sharaf iyo wanaag iyo karaamo jilbaabka qaadashadiisa inay ku jirto xataa haweenka markii loo fudaydiyey inay jilbaabka yacni iska dhigaan markay gaboobaan shardi baa lagu xidhay oo shardiga allahu ku xidhay waa maxay hayra mutabarijaatin biziina qurux iyagoon muujisanayn oo islaanta lafteedii hadday qurux iyo dhaldhalaal iyo cadar iyo waxyaaba waxa weeyaan dee quruxdeedii ay banaanka soo dhigto isa soo muujiso dee iyada lafteeda waa xaaraan waajibkuna wuxuu noqonayaa jilbaabkaa weyn inay qaadato waayo yani xataa iyadoo gabowday dee waa lagu fidnoobi karaa marka yani shardigu waa hayra mutabarijaatin biziina islaanta lafteedu marka jilbaabka ay iska dhigayso waa inaanay quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda banaanka soo dhigin oo waxa weeyaan ay is ururiso hayra mutabarijaatin biziina aayaddan waxay daliil cad u tahay waajibnimada jilbaabka waxaynu uga jeednaa jilbaabka marada weyn ee dharka hoosta laga xidhanaya ka sarraysa inuu waajib yahay jilbaabka ka sarreeya waxa ay daliil uga tahay haddii haweenaydu markii horeba jilbaabka weynee sare aanay xidhnayn oo marka horeba xijaabkeedu dirac iyo shalmad ahaa intaa caadiga iyo masarka ay xidhanayso bal markay weynaato waxa la leeyahay waa lagaa fudaydiyee iska dhig waa maxay maxay dhigaysaa ee ay sidataa ma diraca iyo shalmadda ayay dhiganaysaa maya suurtagal ma aha ilain ilaahay subxaanahu wa tacaala uma bannayn inay isqaawiyaan oo qaawanaan ku baxaan laakiin aayaddu waxay daliil cad u tahay haweenaydu markii hore waxay xidhnayd maro waxan oo dhan ka sarreeya diracan iyo shalmadan iyo masarkan iyo dharkan hoosta laga xidhan yahay maro intaaba ka wada sarrayso jilbaab la yidhaa ayaa dhammaanteed wada qarinayay marka jilbaabkii weynaayee sare ayaa la yidhi markay gabowday weynaatay ee guur iyo ragba ay ka rajo dhigtay iska dhig waa lagaa fudaydiye iyadoo weliba sida khayrka badani uu yahay xataa iyadoo gabowday inay ku godgasho oy sidaa ku dhimato aanay dhigin laakiin fasax weeyi walow sida khayrka badani inay sidataba ha noqdo idan aayaddu halkaas ayay daliil uga tahay waajibnimada jilbaabka dharka kaloo dhan ka sarreeya walaalayaal nabigu sal allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi kama akhraja alimaamu tirmidi fi sunani min xadiidi ibni mascuud almar'atu cawra haweenaydu waa cawra faidaa kharajat istashrafaha shaytaan mar alla markay haweenaydu gurigeeda bannaanka uga baxdo shaydaan baa u soo hanqaltaago oo waxa weeyaan doona inuu fidneeyo shayaadiintii insiguna ee shaydaanka shaqadiisa qabanaysayna markaasay usoo wada banbaxayaan idan waxa weeye haweenaydu waa cawra ku habboon in la qariyo mar alla markay gurigeeda ka baxdana shaydaan ayaa usoo hanqaltaagaya oo shayaadiintii insiguna kii meel fadhiyaaba halkaasuu uga soo hanqaltaagaya marka yacni haweeney asturaaddeedu waa xijaabkeeda iyo gurigeeda walaalayaal haadihi nusuus haddii aayaadka iyo axaadiida aynu soo qaadanay aynu ka fahamnay waajibnimada jilbaabka in jilbaabka la qaato oo haweenka muslimaadku ay as- is-asturaan waajibnimadeeda adiladaa haddaynu ka faa'iidaysanay haddaba maa huwa shuruudu ljilbaab waxaynu iminkana waxoogaa ka tilmaamaynaa waxa weeyi jilbaabka ama xijaabka sharciga ah maxaa shuruudo ah waayo maradii la qaataaba dee xijaab ma aha maanta waad ogtihiinoo dee faruhu ka baxay qof walba yani dookhiisa iyo niyadiisa iyo isagu siduu doono ayuu marada u goostaa laakiin waxaad ogaataan sida salaada aynu tukanaynaa shuruudu leedahay ee soomku shuruudu leeyahay ee cibaadaadka iyo axkaamta islaamka oo dhammi ay shuruud iyo dawaabid u leeyihiin ayaa xijaabkuna shuruud u leeyahay marada jilbaabka noqonaysa shuruud ayay leedahay shardiga ugu horeeya waa isticaabu jamiici lbadan haweenaydu marada ay jilbaabka ka dhiganaysaa jidhkeedii dhammaantii waa inuu wada asturo waa shardiga koobaad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi aayaddii aynu hore u soo akrinay yudniina calayhinna min jalaabiibihin waxaa laga qaadanayaa calayhinna yacnii korkooda waxba lagama soo reebin madax iyo mijo iyo weji iyo gacmo korkooda dhammaantii jalaabiibta ha ku sii daayaanoo ha huuyaan baa layidhi idan yacni waa caam jamiicu ljasad jidhkii oo dhan waxaa kaloo uu rabbi yidhi subxaanah walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minhaa yacni haweenkii yaanay muujinin quruxdooda iyo ziinadooda ilaa wixii ka muuqda biduuni qasdin walaa tacamud mooyaane maxaa looga jeedaa ilaa maa dahara minhaa alimaam ibnu kaiir raximahu llah tafsiirkiisa wuxuu ku yidhi aayaddaa markuu fasiraayey ilaa maa dahara minha waxa uu yidhi ay laa yudhirna shayئa min aلziinati lilajaanib ila maa laa yumkinu ikhfaa'uh yacni yaanay shay quruxdooda ka mida ragga ajaanibta ah ee gayaankooda aanay u muujin ilaa waxaanay suurtagal u ahayn inay qariyaan mooyaane oo waa maxay oo kale cabdillaahi bn mascuud waxa uu yidhi karidaa'i wاhiyaab sida marada iyo jalaabiibta ay korka ka huwan yihiin ee marlayba muuqanaya mooyaane cabdiraxmaan naasir sicdiina waxa uu yidhi ilaa maa dahara minha yani waxa weeyaan kahiyaabi اljamiila wاlxuliy wajamiicu اlbadani kulluhu min aلziina walaa yubdiina ziinatahuna quruxdooda yay muujinin waxa uu ku fasiray quruxda in la qaryo ay waajib ka tahay yacni waxa weeyaan ee in la muujiyo aanay ahayn sida dharkii quruxda badnaa dahabkii waxaanuu yidhi wajamiicu lbadani kulluhu min aziina waxau yidhi wajamiicu lbadani kulluhu min aziina macnaha haweenayda jidhkeedii dhammaantii waxa uu ka mid yahay quruxda in la qariyo waajibka ay tahay hadday dahab xidhan tahay yacni dahabkeedii waa inay qarsato maaha yani hadday gacmaha ku xidhantahy iyo hadday meel kale ku xidhan tahayba inay muujiso oo la arka ma aha waa inay qariso waxa u ihi sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi walamaa kaanat ihiyaabu daahiratu laabuda laha minha qaala ilaa maa dahara minha ay hiyaabi daahira mar haddii dharka iyo jalaabiibta sare aan la qarin karayn oo kolleyba ay muuqanayaan oo la arkaayo ilaahay wuu kasoo reeba wuxuu yihi ilaa maa dahara minha ka hiyaabi daahira sida maryaha ay dusha ka xidhan yihiin iyo jalaabiibta muuqanaya oo kale culimada qaarkood waxay ku fasireen ilaa maa dahara minhaa ila alwajha waalkafayn yacni waxay ku fasireen wejiga mooyaane iyo labada kaf intaa labada gacmood ay wax ku qabsanayso iyo intaa wejiga mooyaane laakiin sidaynu hore usoo tilmaanay yani mas'alada yani in laga soo reebayo gacmaha iyo wejigu waa mas'alo ay culimadu isku khilaafeen laakiin haweeneyda muslimadda waxa munaasab u ah oo u habboon xataa masalada ay culimadu ku kala duwan yihiin in sida xooga badan ee adiladu ay tusinayso inay qaadato laakiin had iyo jeer sida fudud inaanad ka raacin mar haddii laysku khilaafay aan iska muujiyo inaanay kaa noqone laakiin sida daliilku tusinaya ee xooga badan ee raajixa inaad qaadato sidaynu hore usoo tilmaanayna adilada xooga badan le agarkoodu waxay tusinayaan in jilbaabka iyo qarinta ay haweenaydu jidhkeeda qarinayso inaan waxba laga soo reebeyn madax iyo mijo meel laba xataa weji waxaa kaloo arintaa markhaati usii ah ma akhrajahu imaamu tirmidi fii sunanihi min xadiii ibni cumar xadiidka imaamu tirmidi sunantiisa kusoo saaray ibnu cumarna uu warinayo ana nabiya sal allahu alayhi wasalama qaal inuu nabigu yidhi calayhi afdal salaati wasalaam man jara thawbahu khuyalaa'an lam yandur illaahu ilayhi ywma alqiyaamah waxa uu nabigeena suuban yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ruuxa maradiisa kibir dhulka u jiida ilaahay maalinta qiyaamayl naxariisla kuma soo eego faqaalad ummu salama haweenaydii ummu salama loo odhan jiray saxaabiyadii fadliga badnayd ayaa waxay ku tidhi rasuulka fakayfa tasnacu nnisaau biduyuulihin rasuulkii allow haweenku sidee ay faraqoodan ay dhulka jiidayaan siday ku samaynayaan macnaha haweenkii saxaabada caadadoodu waxay ahayd inay maryahood iyo jalaabiibkoodu dhulka u jiitamo marka markuu nebigu yidhi qofka guntigiisa dhulka jiida ilaahay naxariis kuma soo eego qiyaamaha waxay ummu salama tidhi oo haweenku faraqii ay dhulka jiidayeen maxay ka yeelayaan qaala yurkiinahu shibraa waxauu nabigu yidhi sal allahu alayhi wasalam taako ayay hoos u dhigayaan taako faqaalad idan tankashifu aqdaamuhun waxay ummu salama tidhi haddaa rasuulkii allow cidhbahooda ayaa muuqan hadday yacni taako keliya hoos u sii daayaan jilbaabka dee markay tallaabsanayaan ayaa cidhibta dambe ay muuqan faqaala yurkiinahu diraacan qaala fayurkiinahu diraacan walaa yazidna calayh waxau rasuulku yidhi sal allahu alayhi wasalam dhudhun ama xusul ayay hoos u dhigayaan oo ka ziyaadin maayaan yacnii taakadii hadday keensanayso haweenayda cidhibteedii inay muuqato dee way ka kordhinayaanoo suxulkaa ama dhudhunkaa ayay hoos u dhigayaan kana kordhin maayaan suxul walaalayaal abuu ciisa tirmidi waxa uu yidhi wa fi lxadiidi ruksat linnisa'i fii jari lizaar liannahu yakunu astara lahunna waxaa xadiidka ku sugan in haweenka loo fasaxay inay faraqooda iyo jalaabiibkooda dhulka jiidaan oo ay dheereeyaan waayo sidaasaa u asturaad badan ayaa uu yidhi sheekhu oo macnaha ragga waxaa la amray iyaga inay guntigooda kor u qaadaan raggu laakiin dumarka iyaga waxaa la amray inay hoos u dhigaan oo faraqa ay dhulka jiidaan imaamu lbayhaqina waxa uu yihi sida sheikhu lalbani uu ka soo raray wa fii hada daliilu calaa wujuubi satri qadamayha waxaa xadiidkaa ku sugan oo daliil ugu sugan yahay waajibnimada inay haweenayda waajib ku tahay cidhbaheeda hoose inay asturtoy qariso yacnii lugaha halka ugu hoosaysiiyo cidhbaha inay haweenkii qariyaan waajibnimada ay waajib ku tahay ayuu xadiidkani daliil u yahay waayo umu salama waa taa tidhi dee haddii taaka un hoos loo dhigo cidhbaha ayaa muuqanaya waayo waxay yaqaaneen haweenkii saxaabadu madax iyo mija in la qariyaa waajib inay ku tahay oo xataa cidhibtu hadday muuqato ay ku dembaabayaan nebiguna wuxuu u tilmaamo uu yidhi si aanay cidhibtu u muuqan haddaba xusul hoosu dhiga asheekh almubaarak fuuri sharaxiisa jaamicu tirmidiga uu ku sharxayo tuxfatlaxwadiga waxa uu yidhi walirkhaau min nisfi saaqayn yacni hoosu dhigistaana halka taakinta ama xuslinta laga bilaabayo taakada ama xusulku waa kubka barhtankiisa markaa kubka barhtankiisa dee taakada haddaad ka taakayso waxaa laga yaabaa cidhibtuun inay ku ekaato ay gaadho markaa cidhibtii dee inay bilaa jilbaab noqoto ay muuqataa laga yaabaa markaad socoto laakiin xusulka markaad ka bilowdo kubka barhtankiisa dee cidhbihii hoos buu u dhaafayaa oo waxa soo hadhaya qadar zaa'ida oo yacnii dhulkii jiitamaya taasina waxay u suurto gelinaysaa haweenaydii markay socotee ay tallaabsanayso cidhibteedii inaan la arag ha is odhanin haddaad sharabaad xidhato jilbaabka kor baad u qaadi kartaa waayo sharabaadku yani keligii xijaab ma aha xijaabna kuu noqon maayo waayo xijaab waxaa la yidhaahdaa waxa qariya shayga yani kana ballaadhan ee waxa weeyaan waasaca ah waxaad ogtihiin sharabaadku ha qariyo lugaha laakiin dee waa cidhiidhiyo sidaasuu haystaa oo gabadha lugteedii iyo cidhibteediiba yani qaabkay u taallay wuu sawiraya ama wuu qaabaynaya waa muujinaya marka yani ha ku kaaftoomin sharabaad ee waa in jilbaabka ka sarreeya uu qariyaa cidhbaha oo uu jiitamaa dhulka waxaa halkaa walaalayaal aynu ka fahmaynaa xaqiiqatan maanta haweenka muslimaadka ee zamanka nooli sida diintii islaamkaba meelo fara badan loo fudaydiyey ama looga tegay ama loo khalday in iyaga laftooda jalaabiibtay qaadanayaan iyo xijaabkoodii khalad fara badan inuu galay oo intaan xijaaban ee xijaabkiiyo huga islaamiga ah ka qaawan iyaga hadalkoodaba daa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha soo hanooniyo laakiin xataa intii wax fahamtee hanoontay ayaad moodaa shuruudda xijaabka siday u dhammaystirayaan inay ku adag tahay ilaa man raxima allahu waqaliilu maahu wixiina waa cibaado waxay u baahan tahay sida salaadaada iyo soomkaaga aad u ilaalinayso inaad xijaabkaagana u ilaaliso oo xijaabkaagu waa inuu kaa ansaxo oo aanu kaa burin macnaha xijaab saxa oo sharciga waafaqsan waa inuu noqdo waayo umu salama hadalkeeda waxaad ka fahmaysaan dee haweenkii saxaabada dhaqankoodu inuu ahaa in jalaabiibtoodu dhulka uu jiitamo ibnu kaiir waxa uu tafsiirkiisa kusoo saaray oo uu yidhi dakhala niswatu min bani tamiimin calaa caaisha radia allahu canha calayhina hiyaabun riqaaq haween reer banu tamiim ah ayaa caaisha binta abi bakrin sidiiq caaisha abibakar ayay usoo galeen haweenkaasi iyagoo maryo jiljilicsan oon qara adag lahayn oo yacni jidhkoodii laga dhex arkayo oo khafiifa maryo khafiifa iyagoo xidhan fa qaalad caaisha caaisha waxay ugu jawaabtay bal u fiirsada haweenkii muslimiintow waxay caaisha haweenkaa ku tidhi in kuntunna mu'minaatin falaysa hada bilibaasi lmu'minaat waxay tidhi haweenyahow haddaad haween mu'minaad oo rabbi iyo rasuulkoodaba rumeeye aad tihiin kani dharkii mu'minaadka maaha wain kuntunna hayra mu'minaat haddaydaan mu'minaad ahayna fatamatacna bihi dee isaga raaxaysta adduunyadu waa maalmo waana la ysaga daba imane bal hadalkaa qiimaha leh ee dhaxalgalkaa ee caaisha ay ku tidhi haweenkaa u fiirsada waayo maanta in fara badan oo haweenkeenna ka mid a ayay munaasab ku tahay in lagu yidhaahdo haddaad mu'minaad tihiin waxani dharkii mu'minaadka lagu yaqaanay maahee dharka mu'minaadka xidha dee haddii kalena iska sita kolley cadaab iyo cuquuba waa idin hantiye sidoo kale imaamu lqurtubi aljaamic liaxkaami lqur'aan kitaabkiisa tafsiirka wuxuu kusoo saaray aayadii aayat lxijaab ee suurat laxzaab yaa ayuha nabiyu qul liazwaajik ilaa aakhiri laaya aayaddaa imaamu lqurtubi markuu fasirayey waxa uu tafsiirkiisa kusoo naqliyey isaguna qisadan wuxuu yidhi haweeney caruusada ayaa oo habeenka aroos ahayd ayaa caaisho loo soo geliyey iyadoo dharka khafiifka ah xidhan falamaa ra'athaa mar alla markay caaisha indhihii qac ku siisay haweenaydii ay aragtay ayaa qaalat caaisha waxay ku tidhi lam tu'min bisuurati nnuuri imra'atun talbasu haada waxay tidhi wallee suuradda laydhaha suuratu nuur may rumayn haweenay waxaaan arkaya xidhani allahu akbar macnaha caaisha waxay u jeedaa aayaadkii xijaabka ka warramayee suuratu nuur kusoo degay haweenayda jidhkeedii waxaa u quudhay may rumayn suuraddaa suuratu nuur waxaa maanta munaasaba haweenay kasta oo jalaabiibta iyo xijaabka sharcigaa aan wadan in lagu yidhaahdo haddaad suuratu nuur iyo aayaadka xijaabka rumaysay qaado jalaabiibta haddaanad rumaynna dee adaa yaqaan cidhibtaada dambe waxay noqon doonto sheekhu lalbani raximahullah xadiidkii umu salamaynu hore usoo akrinay xadiidkaa markuu sheekhu soo qaatay yani fi silsila mujalladka koobaad safxada toddoba boqol afartan iyo sagaal xadiidkaa gadaashiisa sheekhu wuxuu ku yidhi wa fi lxadiidi daliilu calaa ana qadamayi lmar'ati cawra xadiidka waxaa ku sugan in haweenayda cidhbaheeda ama cagaheeda hoose cawrayna yihiin oo waajib ay tahay inay qariso waana dalika kaana amran macruufan cinda annisaai fii cahdi nubuwa arinkaasina inuu ahaa arin ay dumarkii saxaabadu yaqaaneen xilligii nebi moxamed noolaa sala allahu alayhi wasalam fainahu lamaa qaala nabiy juriihi shibraa waayo nebigu markuu yidhi taa ka hoosu dhiga qaalad idan tankashifu lqadamaan waxay umu salama ugu jawaabtay haddii taaka keliya hoos loo dhigo jilbaabka dee cidhbahaa muuqanaya cidhbuhuna waa cawro markaasuu nebigu ku yidhi haddaba xusul hoosu dhiga waxa uu sheekhu yidhi mima yushcir bianaha kaana taclamu ana alqadamayni cawra yani waxay taasi tusinaysaa inay waxa weeyaan ogeyd labada cidhbood cawre inay yihiin oo laa yajuusu kashfuhumaa in la muujiya aanay bannaanayn walihaada amaraha nabiyu sala allahu alayhi wasalam an tajurahu diraaca sidaa darteed ayaa nebigu amar ku siiyey inay xusul hoosu dhigto wa fi lqur'aani alkariim ishaaratun ila hadihi alxaqiiqa wadalika qowlu llahi caza wajal walaa yadribna biarjulihina liyuclama ma yukhfiina min ziinatihin waxa uu sheekhu yidhi arrinta noocaas oo xataa cagaha hoostood iyo cidhbuhu inay cawro yihiin arrinta noocaasa qur'aankuna wuu tilmaamay oo ishaaraa ku sugan oo ilaahay waxa uu yidhi walaa yadribna biarjulihin haweenkii yay lugahooda dhulka ku dhufanin liyuclama maa yukhfiina min ziinatihinna si loo ogaado quruxda ay qarinayaan waxaa la yidhi haweenkii jaahiliyadii hore waxay samayn jireen yacni dahabka iyo waxyaabaha lagu laysku qurxiyo ayay kubabka iyo lugaha hoose ku xidhan jireen marka haweenaydu mar haddii quruxdii ay xidhnayd ay qarsoon tahay cidhibta ayay dhulka ugu dhufan jireen si shanqadhiisa ama sanqadhiisa loo maqlo codka yacni dahabkaa iyo waxyaabaha ay lugaha ku xidhan yihiin si codkiisa loo maqlo ayay lugaha dhulka ugu dhufan jireen tiibaa ilaahay aayaddan kusoo dejiyo uu yidhi walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukfiina min ziinatihin waxa uu rabbi yidhi subxaana haweenkii yaanay lugahooda dhulka ku dhufan si loo ogaado quruxda ay qarsanayaan waayo waxay lugaha dhulka ugu dhufanayaan si loo maqlo waxaa markaa culimmadu aayadda ka daliishadeen quruxdii la qarsanayay si aan sanqadheeda loo maqal haddii la yidhi cidhibtaada dhulka ha ku dhufan maxaad u malayn iska dhaaf yacnii in shanqadh la maqle eh haddii cidhibtiiba la muujiyo bannaanka la keenana dee waxaa shakila-aana inay xaaraannimadu ka sii daran tahay waayo haddii xaaraan laga dhigay in la maqlaba in la arkaana ka sii daran oo la muujiyo imaamu maaligna wuxuu soo saaray xadiid ana imra'atan sa'alat uma salama zawji nabiyi sala allahu alayhi wasalam haweenay ayaa umu salama u timid waa haweenaydii nebiga markaasay haweenaydaa kale umu salama waxay weydiisay oo tidhi inii imra'atun utiilu dayli umu salamay waxaanay haweenay faraqeeda dheerayso oo jilba dayli umu salamay waxaanay haweenay faraqeeda dheerayso oo jilbaabkaygu dhulkuu jiitamaa wa amshi fi lmakaani alqadir meesha qurunka iyo wasakhda iyo najaasada iyo meelaha xunxunna dee waan marayaa dhulkii wada daahir ma aha meel yacnii xun iyo meel wanaagsanba dhulkii wuu leeyahy meel walba waan marayaa faraqiina dhulkaan jiidaya qaalad umu salama umu salama waxay tidhi qaala rasuulu llah rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam yutahiruhu maa bacdah waxa ka dambeeyaa daahirinaya macnaha meel wasakha ama nijaasa haddaad martay sow meel nadiifii kama dambayso halkaa ka dambaysaa nadiifinaysa waayo dee kabahaba oo ay sunno tahay in lagu tukadaa waxaa yacnii nebigu markii la weydiiyey kayf waxa uu yidhi dee markaad doonaysa kabahaaga inaad ku tukato kabihii intaad dhinaca kale u rogto eeg ilan kabaha asalkoodu nijaas maahae najaasadu dhulkunbay ka soo raacaysa marka haddaad najaas ku aragto ciidda ku masax buu nebigu yidhi dabeed isaga tuko haddaanad waxba ku aragna dee waxa weeyaan isaga tuko laakiin haddaad najaas ku aragto ciidda ku masax baa la yidhi macnaha tahaarada kabuhu maaha in lasoo maydhay waa in ciidda la mariyo manaha dee marka sunnadaa la dabaqaye lagu tukanayaa masaajidadan goglanee roogyadu yaallaan in kabaha daf lala soo yidhaahda ma aha ee waa marka banaanada iyo meelaha ay ka suurto gasho la marayo ee aad doonto inaad ku tukato waa kuu bannaan tahay laakiin horta iska eego haddaad wax ku aragto ciidda kuma sax sidaasoo kale jilbaab dheeraayee dhulka la jiidayey haddii wax wasakha ma nijaasi ay gaadho meesha ka dambayse ciidda daahirkunbaa nadiifinaysa aba ku qarino dhulka ma jiidaynaa mise way nagu adag tahay haddaad ka baqanaysa in lagu yidhaahdo maxay kuwani maryaha dhulka la jiidayaan waxaad leedahay waxaanu la jiidaynaa waa amarkii ilaahay iyo amarkii rasuulka sala allahu alayhi wasalam waayo ragga laftoodaba qaar baa yidhaahda wartalow maxay la xaydxaydan yihiine maryaha ay kuraamaha kor uga qaadeen ma geed bay ka boodayaan jawaabta saxdii waa in lagu yidhaahdo geedku waa sahal oo qodaxunbaa kaa muda ama maraduu kaa jeexiye jahanamaa laga boodaya waayo nebigu wuxuu yidhi maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar yacni xagga ragga waa raggaa laga hadlaya guntigooda wixii kuraamaha ka hooseeya waa fi naar waa lagu cadaabaya markaa ruuxu dee geed maahae jahanamo ayuu naftiisa ka badbaadinayaa marka uu guntigiisa kuraamaha kor uga qaadaya waa ragga dumarkuna marka jalaabiibtooda dhulka ay jiidayaan jannay doonayaan jahanamana waa ka badbaadinayaan naftooda marka waxaa loo baahan yahay ruuxu ilaahay diintiisa dhab ahaan inuu ugu dhaqmo oo diinteennu aanay noqon wixii kuu fududaadana samee wixii kugu adkaadana iska daa sidanaa lagu odhaniyo kanaa lagu odhaniyo keer baa lagu odhan waayo su-aal baa kaa dambaysa maalinta qiyaamaha taa u meeldayo u diyaargarow dadka hadalkoodana iska dhaaf asheekh moxamed bin saalix alcuthaymiinna wuxuu yidhi kamaa fii kutub rasaa'il lcuthaymiin risaalat alxijaab fafi hada alxadiidi daliilu cala wujuubi satri qadami lmar'a waxa uu sheekhu yidhi xadiidkaa waxa ku sugan daliil tusinaaya haweenaydu cidhibteedii inay qarisaa inay waajib tahay wa annahu amrun macluumun cinda nisaai asaxaaba radia allahu canhum iyo arrinkaasi inuu ahaa arin ay yaqaaneen dumarkii saxaabadu wlqadamu aqalu fitnatan min alwajhi wlkafayni bilaa rayb waxa uu yihi waxa weeyaan ibnu cuthaymiin cidhibtuna way ka fidna yar tahay wejiga iyo gacmaha shaki la'aan fatanbiihu biladnaa tanbiihun calaa maa fawqah wamaa huwa awlaa minhu bilxukmi markaa shayga hoose in laysku baraarujiyaa waxay kugu baraarujinaysaa kii sarena inuu ka awlaysay uu ka mudan yahay oo haddii cidhibta qari la yidhi inuu wejiguna kaga habboon yahay in la qariyo waxa uu sheekhu yidhi wa xikmatu sharci ta'ba an yajiba satru maa huwa aqalu fitna wa yurakhasa fii kashfi maa huwa acdamu minhu fitna waxa uu yihi xikmadda sharciguna way diidaysaa in la waajibiyo wixii fidnadiisu yarayd in la qariyo waa cidhibta ah lana fasaxo wixii fidnada badnaa in la muujiyo waa wejiga eh arrintaasi ka suurtagal maaha xikmadda sharciga faina hada min atanaaqudi lmustaxiili calaa xikmat illahi wa sharcih waayo arrinta noocaasi waa isburin iyo tanaaqud aan ka suurtagal ahayn ilaahay xikmadiisa iyo sharcigiisa ibnu cuthaymiin wuxuu uga socdaa hadalkaas haddii haweenayda la yidhi cidhibtii waa cawree qari cidhibta fidnada lagu fidnoobaana ay yar tahay suurtagal maaha buu leeyahay in la fasaxo wejiga oo la yidhaa wejigii iska muuji waayo waxa macruuf ah haweenayda halka lagaga fidnoobo ee quruxdeeda yacni marka la doonayo laga eega inay wejiga tae cagaha aanay ahayn marka haddii cagihii la yidhi qariya wejigaa kaga habboon buu yidhi asheekh cabdilmuxsin alcabaadna wuxuu yidhi sida asheekh cabdiraxmaan ibnu sacad uu ka soo naqliyey faina majii'a shariicati bitaqdiyati nisaa'i aqdaamahun shariicadu imaatinkay ku timid inay haweenku cagahooda qariyaan yadullu dalaalatan waadixa calaa ana taqdiyata alwajhi waajib waxay si cad u tusinaysaa wejigii in la qariyaana inuu waajib yahay liannahu mawdicu lfitnati waljamaali min almar'a waayo waa meesha quruxda ee lagu fidnoobi karo wa taqdiyatuhu wlaa min taqdiyati rijlayn yacnii in isaga la qariyo ayaa ka awlaysan oo ka mudan in cagaha la qariyo caaishana saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidkii dheeraaye xadiiulifki markii ay geedigii nebigii asxaabtiisii ay ka hadhay ee waxa weeyaan ninkii uu kusoo baxay saxaabigii radiallahu canhu safwaan ibnu lmucatal assulami oo isaguna ciidanka ka hadhay markii caasho uu arkay ee uu gartay waxaanay tidhi wa kaana qad ra'aanii qabla alxijaab intaan xijaabka la soo dejin ayuu i arki jiro sidaas uu ii gartay waayo dee bacda alxijaab yani wejiga iyo meel walba waa la asturo ma garteen laakiin waxay tidhi qabla alxijaab ayuu yaqaano sidaasuu igu gartay waxay tidhi markaa fastayqadtu bistirjaacihi xiina carafanii yani inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuuntii uu yidhi ayaan kusoo toosay bay tidhi markii i gartay fakhamartu wajhii bijilbaabii mar alla markaan soo toosay ayaa waxay tidhi jilbaabkaygii wejigaan ku qariyoo dam aan ku siiyey waxaa kaloo caaisha ay tidhi radia allahu canha sida fii sunani abi daawuud ku sugan xadiidka saxiixa kaana rugbaanu yamuruuna bina wanaxnu muxrimaatu maca rasuuli illah yacni dadka waxfuushanaya ragga ayaana soo mari jiray annakoo rasuulka la soconno muxrimaada macnaha annakoo xaj xidhannay oo xajayna waxay tidhi markaa faidaa xaaduunaa sadalad ixdaana jilbaabaha calaa wajhiha mar alla markay raggu na soo qaabilaanay na soo gaadhaan midkaa iyo jilbaabkeeday wejiga sidaa ugu soo dayn jirtay faidaa jaawazuunaa kashafnaah markay ragguna dhaafaan ayaanu wejiga faydi jiray waxa macruufa oo haweenka muslimaadku ay garanayaan yacni haweeneyda muslimadii marka ay xajayso iyada waxa weeyaan dee halka raggu ay madaxa ay ka muujiyaan ee ay laba goo cadad ka qaataan dumarku dharkooda caadiga ayay xajka ku xidhaan madaxana way qariyaan laakiin dumarka ixraamkoodu waxa weeyaan xaalada cumrada iyo xajka inay wejigaa iyo labada gacmood xidhaan oo markay xajka xidhaan waxa ka mamnuuca inay golofiskii gacmaha xidhaan ama ay niqaabkii wejiga xidhaan intaa ay camalka xajka iyo cumrada ku jiraan marka caaisha waxay leedahay annakoo muxrimaad oo rasuulka la soconoo xajkii xidhannay oo wejiyadu ay noo bannaan yihiin mar alla marka ay rag nagu soo baxaan jilbaabka ayaanu wejiga sidaa ugu soo dayn jiray si aanay noo arag mar alla markayna dhaafaanna wejiga waanu faydi jiray ilaa waa muxrimaad oo xaj baa u xidhane yacni dadaalka noocaasa bal iyagoo xajkii u xidhan ayaa haddana aanay ogolayn in wejigooda la arko inakana iyadoon cumro iyo xaj midnayn noo xidhnayn ayaa laga yaabaa inay nagu adag tahay inaynu wejiga asurro shardiga labaad ee ka mida shuruuda jilbaabka culimmadu ay ku kala duwan yihiin oo ahlulcilmiga qaarkood ay yidhaahdeen gabadha waa u bannaantay intaa wejiga iyo labada gacmood laakiin innaku waxaynu tilmaannay sida xooga badan ee waxa weeyaan raajixa ee adiladu ay tusinayso haweenaydana waxa u habboon mas'alo laba qowl haddii laysugu khilaafo sida u khayrka badan inay qaadato midda kale waxaad ogaataa culimmadu waxay isku khilaafeen ma aha sharcinimada in wejiga iyo gacmaha la qariyo taa iskumay khilaafin laakiin waxay isku khilaafeen ma waajibbaa mise waa sunne macnaha sunnanimo way isku waafaqeen iyo inuu sharci yahay laakiin waajibnimada ayaa culimmada qaarkood yidhaahdeen maaha waajib waxa marka ku habboon xataa haddaanad ictiqaadin qarinta wejigu inuu waajib yahay dee miyaanad u baahnayn sunnihii nebiga iyo dariiqii saxaabada inaad fulisood ku sugnaataa miyaanay ku habboonayn miyaanad u baahnayn darajaadka jannada ee sare yacni xataa sunnanimada inaad ugu dhaqantaa soo wax qiimo badan ma aha oo caadadii iyo dhaqankii dumarka wanaagsan iyo saxaabada lagu yaqaanay ma aha marka ku dadaala in jalaabiibtiinu jidhkiinna oo dhan wada gaadho tin iyo cidhibba shardiga labaad waa anlaa yakuuna ziinatan fii nafsi inaan jilbaabka ay haweenaydu tolanaysaa isagu naf ahaantiisa inaanu quruxu ahayn waayo waxaa loo sharciyeeyey in haweenku jalaabiibta ay qaataan si quruxdooda ay u qariyaan marka suurtagal ma aha iyadoo la diidanaa in quruxda bannaanka lasoo dhigo oo yacnii gabadhu meelaha lagu fidnoobayo inay muujiso iyadoo loo diiday haddana jilbaabka laftiisii inuu noqdo qurux indhaha soo jiidanaysaa wax bannaan ma aha yacni midabku doona ha noqdo jilbaabku ama madow ama caddaan wuxuu doona ha noqdo laakiin wax indhaha iyo yacni dadka ajaanibta ah iyo ragga wax soo jiidanaya oo aada u qurux badan waa inaanu noqon oo jilbaabkii yacni sida dharkii caadiga ahaa kolba moodeelka soo baxa yacni nooca dhaldhalaalka iyo shagaarka iyo laymanka iyo yacni waxyaabaha ugu qurquruxda badan le kale inaad had iyo jeer raadsatood kaa jilbaab ka dhigato oo halkaa markaad marto lagu wada hanqaltaago iyada lafteedu waa xaaraan yacni marada aad jilbaabka ka tolanaysaa mara caadiya waa inay tahay oo qurux zaa'ida aan lahayn waayo haweenayda quruxdeeda waxaa loogu talagalay inay qarsoonaato yacni ninkeedaa xalaasha waa mooye cid kale inaanay arag waxa ilaahay uu yidhi subxaanah walaa yubdiina ziinatahuna ilaa maa dahara minha saynu hore usoo maray haweenku quruxdooda ayay muujin markaa dharka ay jilbaabka ka tolanayaanna laftiisu dhar yani qurux badan oo dadka soo jiidanaya waa inaanu ahayn waxaa kaloo rabbi yidhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luulaa haweenkii jaahiliyadii hore siday usoo banbixi jireen ee quruxdooda u muujin jireen sidaas oo kale quruxdiina ha u muujinina quruxduna qad takunu fi hiyaab kama yani qad takunu fi sayri wlkalaam yani waxay noqon kartaa dharka oo dharkii in la qurxiyo oo dhar qurqurux badan laga tosho waa nooc min atabaruj sidoo kale qaabkay gabadhu u soconayso yani nooc tabarujuu noqon karaa hadday isqaadqaado isjajabiso si khaldan ay u socoto oo si xishood iyo deganaansha uu ku jiro ay u socon weydo sidoo kale hadalka laftiisa ayaa tabarujka xaaraantii soo gelaya hadday hadal jajaban oo jilicsan ay ragga kula hadasho waayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi falaa takhdacna bilqawli fayamaca aladii fii qalbihi marad yacni haweenkiiow hadalkiina ha jilcinnina si ka qalbiga ka buka ee xumaanta doonaya aanu damac idinka gelin oo xumaan aanu idinka doonin hadalkaa waxaa lagu lahaa haweenkii nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam haweenkii ugu daahirsanaaye adduunka soo maray ayaa la yidhi hadalkiina ha jilcinnina maxaydna cid kalena u malaynaysaa marka haweenaydu way kala garanaysaa hadalka dalabta lee jajaban iyo hadalka toosan ee hagaagsan way kala yaqaanaan markaa hadalkaa jajaban xaaraan weeyi ee jilicda sanle ragga in lagula hadlo shardiga saddexaad an yakuuna safiiqan hayra shafaaf in marada jilbaabka laga tolanaya ay tahay mara qara leh oon ahayn khafiif layska dhex arkayo waayo nabigu sal llahu alayhi wasalam wuxuu yihi kama fi saxiixi muslim min xadiidi abi hurayra sinfani min ahli naari lama rahumaa laba nooc oo ahlu naarka ka mida weli ma arag waxaa ka mid ah nisaaun kaasiyaatun caariyaat maa'ilaatun mumiilaat ru'uusuhuna kaasnimati lbukti lmaa'ila laa yadkhulna aljanna walaa yajidna riixaha waina riixaha latuujadu min masiirati kada wakada waxa uu nabigu yidhi sal llahu alayhi wasalam yacni labadaa qolee ahlu naarkaa waxaa ka mid a qolo waa nisaaun kaasiyaat waa haween wax xidhan caariyaatun haddana qaawan macnaha magac ahaan waxbay xidhan yihiin oo maray la soo baxayaan xaqiiqa ahaantiina waa qaawan yihiin oo marooyinka ay xidhan yihiin kuwa asturaya ma aha oo jidhkooda qarinaya maa'ilaatun mumiilaat iyagu xaqa waa ka leexsan yihiin dadkana waa ka leexinaya ru'uusuhunna kaasnimati lbukti lmaa'ila madaxyadooda sidii hal hayslaad moodaa timahooda iyo waxyaabaha madaxa ay ku dhiseena ay sare ugu qaadeen waxaad moodaa sidii hal hays leh oo timihii ayaa inta kor loo dhiso oo ay maryo iyo waxyaabo kalena ku siyaadiyaan ayaad moodaa madaxii sidii hal hays loo kale ciyaadan bilah waxa uu nabigu yidhi laa yadkhulna aljannata walaa yajidna riixaha kuwaasi jannada geli maayaan iska dhaaf inay galaane urin maayaan waina riixaha latuujadu min masiirati kada wakada urteedana jannada waxaa laga helaa masaafo iyo socod dheer fii bacdi riwaayaad waxaa ku sugan shan boqol oo sannadood in loo socdo ayaa jannada laga uriyaa markaa janno inay galaan daaye shan boqol oo sannadood masaafo loo socdo ayay u jiraan inay urteeda arkaan oo xataa urin maayaan ibnu cabdilbar wuxuu yidhi raximahullah macnaa kaasiyaatin caariyaat fainahu araada allawaati yalbasna min ahiyaabi shaya alkhafiif macnaha kaasiyaad caariyaad nebigu wuxuu uga jeedaa kuwa dharka khafiifkaa xidha alladii yasifu walaa yastur kaasoo jidhka muujinayo on qarinayn fahuna kaasiyaatun bilismi caariyaatun fi lxaqiiqa waxau yihi magac ahaan waxbay xidhan yihiin xaqiiq ahaanna waa qaawan yihiin naqalahu suyuuti fii tanwiiri lxawaalik mujaladka saddexaad safxada boqol iyo saddex shardiga afraad waa an yakuuna fadfaadan hayra dayiq waa in marada jilbaabku ay noqoto maro waasaca oon cidhiidhi ku ahayn oo maradu hadday cidhiidhi jidhka haysta tahay waxay sifaynaysaa qaabkii haweenaydu u taalay jidhkeeda iyo xubnaheeda iyo siday yihiin ayay maradu sifaynaysaa markaa maradu maro ka baahsan oo ka ballaadhan waa inay noqoto أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أسامة بن زيد وعلي رضي الله عنه كساني رسول الله قبطية كثيفة كان مما أهداها دحية الكلب وحول أسامة رسولك وحوي سيو ويحري مرو marooyinkaa masar lagu sameeyo ee laga keena ka mid ah oo ahayd yani waxa weeyaan waxyaabihii dixyatulkalbi uu nebiga u hadiyeeyey maradaasoo maryahaa ka mid ahayd ayaa rasuulku isiiyey buu yidhi usaame fakasawtuhaa imra'atii markaa haweenaydaydii baan u xidhay buu yidhi maradii oon idhi qaado faqaala lii rasuulu llah rasuulkii allah igu yidhi maa laka lam talbasi alqibdiya maalintii dambuu yidhi usaamow oo meeday maradii aan ku siiyey maxaad usoo qaadan weyday usoo xidhan weyday qultu yaa rasuulallaahi kasawtuha imra'atii wuxuu usaama yidhi rasuulkii allow haweenaydaydii ayaan siiyey faqaala lii rasuulullah usaama wuxuu yidhi wuxuu rasuulku igu yidhi markaa murhaa faltajcal taxtahaa khilaalah waxaad haweenaydaada u sheegtaa inay maradaa yacni mara ka hoos xidhato khilaaladu yani marada yani hoosta laga xidhee dharka ka hoosaysaa la yidhaah markaa mara inay ka hoos xidhato u sheeg waayo wuxuu yidhi innii akhaafu an tasifa xajma cidaamiha waxaan ka baqanayaa buu yidhi rasuulku maradaa aan siiyey inay jidhkeeda muujiso oo ay sifaysaan ka baqanayaa markaa si aanay jidhkeeda u sifayn waxa weeyaan maraha ka hoos xidhatee u sheeg faatima binti rasuulillaah faatimo rasuul markii geeridu ku soo xaadirtay waxay ku tidhi asmaa bintu cumays innii istaqbaxtu maa yufcalu biاnnisaa innahu yuطraxu cala almar'ati thawbu yasifuhaa waxay tidhi faatima binti rasuulillaah asmaay maanta haweenka waxa lagu sameeyo waan xumaystay waayo haweenaydii markay dhimato waxaa lagu tuurayaa oo la dul saarayaa mara sifaynaysa bay tidhi haddaba waxay tidhi faidaa midtu ana faksiliinii anta wacaliy walaa tudkhilii axada walaa tudkhilii axadan waxay tidhi haddaba anigu markaan dhinto asmaay haddaan faadimo rasuulahay adiga iyo cali maydha cali waa zawjkeedii cali bin abi aalib qofna yuu ii soo gelin allahu akbar faadimo rasuul waxay ka sii hadlaysaa markay dhimato marada la saari doono inaanay jidhkeeda sifayn haddaba iyadoo mayd oon noolayn oon xilbo saarayn ayay haddana waxay ka fakaraysaa marada la saari doono inay noqoto mara aan jidhkeeda sifaynayn oo qara leh oo wada asturaysa inay noqoto innakana innakoo nool oo adduunka soconna ayaa waxaynu doonno la xidhanaya waxaa kaloo caaisho ka sugan sida imaamu axmed xadiidka musnadkiisa uu ku soo saaray caaisha waxay tidhi kuntu adkhulu beyti aladii fiihi rasuulu llah waxaan geli jiray gurigayga uu rasuulkii ilaahay ku aasan yahay sala allahu calayhi wasalam iyo aabbahay abubakar ilain caasha gurigeedaa lagu aasay rasuulkiiyo abubakar be waxay caaisha tidhi wa innii waadicun hiyaabii wa aquulu inamaa huwa zawjii wa abi markaan gurigayga iska soo galo oo aabbahay iyo nebi moxamed ay ku aasan yihiin intaan maryahayga iyo jilbaabkayga iska dhigto ayaan odhan jiray waa ninkayga iyo aabbahay uun waayo abubakar iyo nebi moxamed baa ku aasan waxay tidhi falamaa dufina cumaru radia allahu canhu macahum markii cumar ibnu khataab lasoo raaciye lagula aasay meesha ilan cumarna waa lagu ag aasaye oo waxay isku ag aaseen nebi moxamed iyo abubakar iyo cumar caashi markaa waxay tidhi markii cumarna lagu soo aasay fawallaahi maa dakhaltu ilaahay baan ku dhaartay gurigayga ay ku aasan yihiin ma soo gelin ilaa wa ana mashduudatun calaya hiyaabii anoo maryahayga isku soo adkeeyey iyo jilbaabkayga oo si fiican isku soo asturay mooye si kale gurigayga kuma gelin waxay tidhi xayaaan min cumar anoo cumar ibnu khataab ka xishoonaya hadda cumarkay ka xishoonaysaa ciidduu ka hooseeya ma noole waa dhintay waa la aasay haddana waxay leedahay cumarkaa halkaa ku aasan xishoodan ka xishoonayo weligay gurigayga ma soo gelin anoon maradayda adkaysan allahu akbar inana yacnii kuwii noolaa iyo raggii yaacayay iyo dumarkii ayaan kala xijaabanayn oo kuwa halkaa socda ayaan in fara badani aanay quruxdooda ka qarinayn waxa uu shaacirkii xikmadda badnaa yidhi fataatu lyawmi dayacati sawaaba وألقت عن مفاتنها الحجاب فلم تخشى حياء من رقيب ولم تخشى من الله الحساب إذا سارت بدا ساق وردف ولو جلست ترى العجب العجابا بربك هل سألت العقل يوما أهذا طبع من رام الصواب أهذا طبع طالبة لعلم إلى الإسلام تنتصب انتسابا فما كان التقدم صبغ وجه وما كان السفور إليه بابا شباب اليوم يا أختي ذئاب وطبع الحمل أن يخشى الذئاب waxau shaacirkaas yidhi maanta inata joogtaa sawaabkii iyo toosnaantii way lumisay wa alqat can mafaatiniha alxijaaba quruxdeedii lagu fidnoobayeyna hugii iyo xijaabkii islaamiga ahaa way ka zuulisay oo waa ka qaaday falam takhsha xayaa'an min raqiibin walam takhsha min allahi alxisaaba ilaahay subxaanah allaha taalacanayana kamay xishoonoo kamay cabsan xisaabta dambana kamay fakarin waxa uu yidhi markay socoto jidhkeedii waa muuqanayaa walow jalasa tara alcajaba alcujaaba hadday fadhiisatana kaba daran waxa uu yidhi birabbika hal sa'alta alcaqla yowman hada tabcu man raama sawaaba rabbigaa baan kugu dhaartee weligaa caqligaaga dib ma ugu noqoto ma weydiisay ma waxanaa uu sameeyaa qof wanaag iyo hanuun doonaya walaalayaal waxaad moodaa maanta inaynaan halkaa dhaafi karin waana shardigii afraad marka waxaan kusoo gebagabaynayaa yacni haweenka muslimaadka ee ilaahay iyo rasuulkiisaba rumaysan waa inay xijaabka iyo jalaabiibta islaamigaa ku dadaalaan shuruudana ay ilaaliyaan shuruudda intaa hadhayna maalinta dambe insha allahu tacaala khamiista soo socota haddii ilaahayna gaadhsiiyo ayaynu halkaa kasii wadi oo dhammaystiri doonaa wsala allahuma wslm calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi waslm walxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin
جزاه الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى هكاب المريو شيخنا الفاضل كلماتك نافعة إلهي سبحانه وتعالى ميزاك حسناتك هو حوجي هو زياديو إنك إلهي سبحانه وتعالى نقيل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه انت حسين قلنا انت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك